إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalin cad muqdisho ka fulinaya duqayn ka dhan ah xarumaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha beesha habargidir qaybtooda degta walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa geel ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta ah ee furumaha dagaalka ku sugan xaalad kacsanaan ah ayaa ka jirta magaalada baardheere ee gobolka gedo iyadoo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ah ay sheegeen inay magaalada ka saari doonaan askarta maamulka la baxay jubbaland dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga magaalada burco ee gobolka togdheer dowladda xabashada ethoobiya ayaa magaalada adis ababa ku xirtay boqolaal ruux oo eritariyaan ah xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ayaa safar aan hore loosii shaacin wuxuu ku tegay dalka uganda jabhadda m ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxayso magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla bariga dalka kongo آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalin cad muqdisho ka fulinaya duqayn ka dhan ah xarumaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha maxamed daahir cali sow ayaa ka warramaya
waxaa si weyn hadalhayn u dhaliyey muuqaal muujinaya xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dharaar cad howlgal duqayn ah ku beegsanaya xarumaha dowladda federaalka muuqaalka ayaa ku faafay baraha bulshada waxaana lagu arkayaa laba dagaalyahan oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaas oo hoobiyaal ku garaacaya madaxtooyada oo xarunta ugu saraysa dowladda federaalka weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab bil ka hor ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo howlgalla ay ka fuliyeen gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyagoo ku siisiqaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya duqayntan ayaa diraysa fariin ku wajahan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan xarunta xadhane waxaana ay muujinaysaa in shabaabku ay awood u leeyihiin inay beegsadaan bartilmaameed kasta oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho waxaa la isweydiinayaa sida ay ku suurto gashay in xarakada shabaab mujaahidiin ay weeraraan xarumo ay ka mid tahay madaxtooyada waxaana falanqayaashu ay tilmaamayaan in tani ay muujinayso nuglaanta iyo sida ay u fashilmeen ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka kuwaas oo bara kontarool oo aad u badan ku leh muqdisho haddana taasi kama hor istaagin shabaabku inay fuliyaan weeraro walaac ku abuuray dowladda federaalka iyo lijariyaasheeda khubarada amniga ayaa ka digaya haddii ay sii socdaan weerada nuucan oo kale ah inay khatar ku tahay nolosha madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee jooga magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo cadaadis kala kulmaya dowladda federaalka ayaa durbo bilaabay inay shaki geliyaan awoodda dowladda ee la xidhiirta inay sugto ammaanka muqdisho waxaana ay ku baaqayaan in la sameeyo baaritaanno ku aadan sida mujaahidiinta al-shabaab ugu suurto gashay in hoobiyaal ay ku garaacaan xarunta madaxtooyada oo loo arko inay tahay meesha ugu ammaanka adag xarumaha dowladda federaalka hay-adaha amniga iyo dowlada shisheeye ayaa daraasaad kala duwan ay soo saareen waxa ay ku muujiyeen in al-shabaab ay weli halis dhab ah ku tahay jiritaanka dowladda federaalka iyagoo tilmaamay in xilligan mas-uuliyadda amniga aan lagu wareejin karin ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ku burmuray furumaha dagaalka saddex sano kadib in nafta xasan sheikh ay halis ku gasho muqdisho al-shabaabkuna ay gaaraan meelaha aadka loo ilaaliyo sida madaxtooyada ayaa dhabarjab ku ah dowladaha wax loogu yeero la dagaalanka argixisada oo loola jeedo dadka muslimiinta ku maalgeliya dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jiran in muuqaalkan oo sikino soconaya uu sababi doono cabsi guud iyo walwal soo wajaha dowladda federaalka iyo kuwa ku tiirsan ee ka mid ah shaqaalihida ku sugan muqdisho beesha habargidir qaybtooda degtaa walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa geel ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furamaha dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee mudug ee bartamaha soomaaliya taasoo geel ku wareejinaysa beelweynta habargidir oo ka mid a beelaha soomaaliyeed kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha nuqobada beesha habargadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug beesha habargadir ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay shan iyo toban neef kuwaasoo loogu talagalay ciidamada militariga xarakada al-shabaab ee ku sugan jeedaha hore ee dagaalka kuwaasoo goobta xafladda ka dhaceysa loogu wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee mudug oo wakiilka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoon cabdiraxmaan maxamuud bacdo oo ka tirsan odayaasha beesha habargadir gaar ahaan beesha ceer ayaa ka hadlay munaasabadda isagoona sheegay in xoolahan ay hadda wareejiyeen ay yihiin kuwa horudhaca siina wadi doonaan oo ay halkooda kasii ambaqaadi doonaan garab istaagga jihaadka ka socda dalka soomaaliya oo ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina sawkaanna keena meeshaan wanaagga badan leh oon ku wareejinayno geelaan hadiyadda ah aniga magacaygu waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan nuqubada beesha habargidir khaasatan beesha cayr ilaahay baa mahadsan alxamdulilah suma alxamdulilaah waxaan joognaa maanta munaasabad beesha habargidir ay ku wareejinayso geel hadiyada ayagu tala gashay walaalahooda muslimiinta ah ee furunta iyo sufuurta ku jira waxaan leenahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhowaada waxaan leenahay walaalaheen haddaan soo daahnay waa wadnaa bilow maaha waa soo daba dhigaynaa maanta intaan hordhacay naga tahay waa shan iyo toban geela oonugu talagalnay wiilashannada furumaha ku jira ee cadowga la xisaabtamaya inaan ku wareejinno uguna wareejinno walaayada gobolka waaligeena abuuxamsa inaan ugu wareejinno ugu dambayntii waxaa xafladda lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah waxgaradkii iyo nuqobadii ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaasoo iyagana ka hadlay geelwareejinta ay sameeyeen waxaan ka mid ahay nuqobada gobolka mudug magacaygana waxa la yidhaha cali siciid axmed rooble insha allahu tacaala waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel hadiyad ah oon ugu talagalnay mujaahidiinta furimaha ku ku ribaadaya ama cadowga dagaalka kula jira ayaan ugu talagalnay insha allahu tacaala hadiyad weeye wixii la siiyey oo loo gudbinayo ilaahay macnaha waxa weye ha u barakeeyo annagana waxa weye miisaanka allah noo saaro insha allahu tacaala waxaan ugu dhiibaynaa ugu wareejinaynaa waaliga gobolka sheekh xasan abu xamsa geelaas geel toban iyo shan neefa weeye insha allahu tacaala waa bilow sida walaalka iga horreeye u sheegayba bilow weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isagoo ka badan in macnaha haddii ilaahay qadar uuna soo gaaro
walaalayaal waxaan rabnaa maanta haddii ilaahay uu ogolaado inaannu walaalaheen mujaahidiinta ah inaannu galabta hadiyad ku wareejinno waan doonaynaa haddii alla idmo gelaa halkaa taagan waa shan iyo toban neef waxaa keenay beesha habargidir ama reer madarkici sidii loo yaqaano aniga magacaygu waxaa la yidhahdaa axmed foolfooley baa la yidhaahdaa gelaas waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta ribaadka kaga jirta furimaha hore waa shan iyo toban neef wakaa dhabarkayga taagan oo maanta shan iyo toban neef wareejinaysa ah ma fiicna laakiin waxaan leenahay waan soo daba taagannahay waan imaanaynaa insha allah asagoo ka badanna waan wareeji doonaa haddii ilaahay idmo maanta annagoo ah nuqubada iyo odayaasha gobolka mudug ayaan waxaa ilaahayna waafajiyey in aan bixinno geel hadda sidaa aan u badnayn oo shan iyo toban neef ah oo hadiyadah oon ugu tala galnay wiilasheenna iyo walaaladeenna ku jira ribaadka oo la sabartamaya cadowga maadaama hadda bishii ramadaan ay noo dhammaatay oo aan joogno maalmihii waddaca inay kaalmaystaan oo ay ku afuraan xoolahaasi ma ahan xoolo badan waa muqadamaad iyo hordhac beelaha soomaaliyeed ee jooga geyiga soomaaliya ayaa siis dabajooga nicmoleyda allah si ay u hadiyeynaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dagaal adag kula jira dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh geel wareejinta ay sameysay beesha habargedir ayaa ku dabafeelaya iyadoona beelaha tuni gaaljecel habargedir qaybtooda degtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose geel badan ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalad kacsanaan ah ayaa ka jirta magaalada baardheere ee gobolka gedo iyadoo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ay sheegeen inay magaalada ka saari doonaan askarta ah maamulka la baxay jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay magaalada baardheere ee gobolka godo ay ka dhaceen dagaalada culus ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa la soo warinayay in xaalado amni ay ka taagan yihiin magaaladaas sarkaal uga hadlay dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay inay beegsan doonaan ciidamada ka tirsan maamulk la baxay jubbaland oo uu ku eedeeyey inay xilliyada habeenkii haroonto ka sameeyaan magaalada amni daran ay ka sameeyaan sidoo kale waxa uu ciidamada ku amray inaysan xarumahooda ka bixi karin ayna u diyaargaroobaan dagaal ka dhannaha maamulka la baxay jubbaland isagoo intaa ku daray in ciidamada taabacsan maamulka jubbaland laga joogi waayay magaalada ayna rasaas ooda kaga qaadeen dadka shacabka ee ku nool magaaladaas annaga waxaan joogno waa hal qarya oo baar dheere la yidhaahdo baar dheere layskama imaanin dhiig baa lagu soo bixiyey meel marka lagu dheeldheeli kara ma aha siyaasadaha hadday isdiiddiidaan ayagay u taallaa annaga nooma taallo annaga laakiin meeshaan ku abtirsanno yaana la rabaa in lagu shaqeeyo adi marka inaad dhahdo dowladda federaalkan ka tirsana jubbalandna howl hoosaan u qabanaya magaalada uga dhex qabanaya kuuma suuragelayso ma suuragelayso baar dheer wax jubbaland la yidhahdo daraawiishoo ka rondayso islama joogayno ma isla joogayno saacaddan wixii ka dambeeya islama joogayno xabad barararac waa laga soomi waay baqbaqbaqbaqbaq roontay ku darta roontay ku darta arrinta ayadaa la aqbali mahayo inaan annaga marka beledka isaga tagno iyo inay ayaga isaga tagaan labadaas wey amarka hadduu baxaya sida laydin sheegay ciidamada waxaan ka rabnaa xeryahooda inay ku sugnaadaan qof aan la fasixin oo bixi kara ma jiro si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yeeray sarkaalkan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee jooga magaalada baardheer ayaa imaanaya xildhiwaayihii dambe halkaasi ka dhaceen dagaallo qaraar oo geystay khasaare kala duwan iyadoona ay magaalada dhowr jeer ay ku hardameen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee maamulkala baxay jubbaland dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga ah magaalada burco ee gobolka togdheer faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi shilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka qoyta ee hoostaga magaalada burco islamarkaana ay marto waddada isku xirta magaalooyinka berbera iyo burco inta la xaqiijiyey laba ruux oo uu ku jiro nin imaam masjid ah ayaa ku dhintay in ka badan sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ayaa la geeyey isbitaalka guud ee burco dadka dhintay ee aan magacyadooda helnay waxaa ka mid ah cabdifataax yuusuf ducaale oo ahaa imaam masjid iyo cabdicasiis maxamed cabdulaahi shilkan ayaa yimid kadib markii uu qalibmay gaari nooca caasiga soomaalidu u taqaano haddaba jebiga goobta uu shilku ka dhacay ayaa ahayd sidan maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay shilalka kala duwan ee ka dhaca duleedka magaalada burco kuwaas oo ay sababaan wadayaasha gawaarida oo si xawaare ah u kaxeeya baabuurta dowladda xabashada ethoobiya ayaa magaalada adisababa ku xirtay boqolaal ruux oo eritareyaan ah cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya waxaa magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ka bilowday raaf ay dowladda xabashida itoobiya u geysanayso dadka eritareyaanka ah ee ku sugan magaaladaas in ka badan laba boqol oo ruux oo ka yimid magaalada asmara ayay xabsiga dhigtay dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay yihiin jawaasiis u shaqeeya dowladda eritereya sidoo kale hay-adda sirdoonka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay in ka badan sagaal boqol oo xubnood oo ay tilmaantay inay ka tirsan yihiin jabhadaha ka dagaalama dalkaas kuwaasoo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen weerar ka dhaca magaalada adis ababa tani ayaa ku soo aadaysa xilli la filayo inuu dagaal dhex maro dowladda xabashida itoobiya iyo tan eritereya maadaama labada dalba ay ku jiraan diyaargarow dagaal oo xoogan xasan sheikh ayaa safar aan hore loo sii shaacin wuxuu ku tegay dalka uganda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa kadib fashilkii uu kala kulmay furimaha dagaalka wuxuu bilaabay inuu marbadal u duulo si uu weydiisto kaalmayey inay kala qayb galaan dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan ayaa maalintii shalay u duulay dalka uganda isagoona ka degay magaalada kambaale ee caasimada dalkaasi waxaana xogaha la helayay sheegaya inuu madaxweynaha dalkaasi kala hadlayo xaaladda amni ee haysata dowladdiisa si gaar ah qalqalka ay wajahayaana u ah in magaalada muqdisho ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaaba safarka xasan sheekh oon hore loo sii shaacin ayaa waxuu qorsho u yahay inuu la kulmo baadariga maamula dalka uganda ninka lagu magacaabo yuweer musefani si uu u weydiisto kaalmo milatari si la mid dahaba hadilaadii loogu geystay dalalka turkiya iyo jabuuti waxaa xasan sheekh garoonka magaalada kambaala ku qaabilay xubno ka tirsan dowladda uganda iyadoona uusan garoonka ku soo dhoweynin yuwer musefeni horey baadiriga maamula dalka uganda ee yuwer musefeni ayaa waxa uu xasan sheekh maxamuud ku wargeliyey in haddii uu kaalmo doonayuu ka dawarsado dowladaha imaaraadka qatar turkiga iyo kuwa kale ee dullaanka ku jooga soomaaliya isagana uusan waxba u tari karin madaxweynaha dowladda federaalk ayaa safaradii kan ka horeeyey uu ku tagay turkiya iyo jabuuti kala soo noqday wejigabax iyo faramarnaan waxaanuu la kulmay wax ka duwan waxii uu filanayay oo ahayd inuu helo taageero dheeraad ah tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay sii xoogeysanayeen walaaca haysta madaxda iyo xubnaha u shaqeeya dowladda federaalka sidoo kalena ay isu soo tarayeen warbixinada sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso la wareegitaanka magaalada muqdisho
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jabhadda m saddex iyo labaatan ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxayso magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla bariga waddanka kongo jabhaddan oo ka dagaalanta bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxayso magaalada welikaale waxayna tallaabadan ku sifaysay mid ay ku doonayso in lagu dardargeliyo wadahadallada kala dhexeeya dowladda kongo ee ay garwadeenka ka tahay dowladda qatar wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa afhayeen u hadlaya ciidamada kongo ayaa xaqiijiyey inay jabhaddu isaga baxday magaalada islamarkaana ay halkaa weli ku sugan yihiin ciidamo aan ayaga ka amar qaadan weli kale waa magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta afar gobol oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waana magaalo qani ku ah macdanta dahabka waxaana dadka ku nool magaaladan la soo darsay xaalad bili-aadanimo oo aad u liidata kadib dagaaladii labadii bilood oo lasoo dhaafay ku dhex marayay magaaladan ciidamada kongo iyo kuwa m saddex iyo labaatan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa